waa mahadsan tahay walaal anigu waxaan ahay wasiirka dibudhiska horumarinta iyo maalgashiga puntland wasiirka iscasilaadiisa saakay ayaan ku arkay actually shalayta ayaan ku arkay websiteyada waraaqda uu qorayna waa arkay hadda wasiirku wa iscasili karaayo hadde wuxuu xaq u leeyahay weeye sababta isku casilayna anigu kama hadli karo waxaan keliya oo rabaa inaan ka hadlo arrimo uu ku qoray waraaqdiisa oo ay ka mid tahay mashruuc wasaaradaydu ay maamusho annaguna mas-uul aanu ka nahay oo la yidhaahdo mashruuca uu adkeysiga abaaraha af soomaaliga lagu yidhaahdo ingiriisigana lagu yidhaahdo drought resilience and and sustainable livelihood program mashruucaas lacagtiisa waxaa bixiyay african development bank waxayna soo martaa shuqliga qola layaho egad egadna waxay implementation agency u u shaqaalaysiisay qolo la yidhaahdo e y ama eryang annagaa gacanta ku hayna mashruucaas oo la shaqeynayna qoladaas wasiirku wuxuu sheegay in mashruucaas fashilmay oo la joojiyey wax ka jira arrintaa ma jiraan annagaa gacanta ku hayna mashruucii wuu socdaa programmadii qaar baa mashruucaas mashruucaasi muxuu yahay oo aada qabataan mashruucaas waxaa weeye walaal lacag african development bank ugu talagalay dalka soomaaliya in ay samaystaan si ay adkeysiga abaaraha mashaariic dadka ka caawinaysa hadda ay beero leeyihiin hadday xoolo leeyihiin mashruucaas wuxuu qabtaa waa sidaas waxay ku socdaa xamar puntland iyo somaliland ayaa mashruuca loo kala qeybiyey qeybta puntland annakaa mas-uulka ah wasaaradaydaa mas-uulka ah wasaaradda uu doctor cali cali cabdullaahi warsame uu madaxda ka ahaana line minister bay qeyb ka mid a mashaariicda u tahay qeybta waraha mashaariicdii qaar baa horey loo dhameeyey kuwii kaleetana way socdaan dabcan marka mashruuca processka approvalka oo lacagta mashruuca lagu sameynahayo marbay muddo qaadataa waayo waa in loo diraa african development banka oo ay soo approve gareeyaan oo waxaa laga yaabaa dilay noocaasa inuu jiro laakiin mashruucii ma istaagin waa socdaa waa shaqeynaya annaka oo mas-uulka ah mashruucuyna wasiirku weligii inta noo yimid nama weydiin waxba nagama weydiin waxaa noogu horreysay inuu waraaqdaa kusoo qoray inuu mashruucu istaagay arrintaasna waa arrin aan run ahayn waayahay wasaaradda dib u dhiska iyo horumarinta ayaad sheegtay inaad ka tahay wasiir puntland ah wasaaraddaas goormaa la asaasay wasaaraddaas waxaa la asaasay muddo sanad iyo toddoba bilood ka hor ah ayaa la asaasay wasaarad hore u jirtay maahan waxay mas-uul ka tahay mashaariicda developmentiga horumarinta ah dhowr mashruuc ayaanu gacanta ku haynaa oo kaas wasiirku sheegay uu ka mid yahay marka ilaa iyo hadda maxaa qabateen oo ilaa iyo hadda hadda markii ugu horreysay waxaanu ku mashquulsanay wasaaraddii sidii loo dhisi lahaa waa garanaysaayo hadde wasiirkii baa la magacaabay wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud agaasimayaashii markii ugu horreysay in office loo helo in furniture loo helo in maaragtay taa mudday nagu qaadatay markii ay intaasu dhammaatay oo wasaaradii la dhamaystiray qeybtaasna waxaanu bilownay inaan mashaariicdii markaas socotay aanu qeyb ka noqono marka mashruuca ayaa ka mid a waxyaalaha aanu qabanay meelo badan hadda wax laga fuliyey wasiirka iscasilay waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah uu sheegay inay fashilmeen waxaa ka mid ah wadada isku xirta gaalkacyo iyo garoowe waxaa ka mid ah arrimo la xidhiidha biyo xidheeno la samayn lahaa ceelal waxyaaba noocaasa arrimahaas wasaaraddaadu door intee la eg bay ku leedahay waase maxay waxa aad beeninaysid oo aada leedahay ma fashilmin haddaad dul istaagtid walaale waxyaalahaas kale uu ka hadlay wasiirku anigu kama jawaabi karo sida waddada hadda a sheegtay waxaa ka jawaabi karaa wasaaradaha line ministerka oo ay hoos yimaadaan sida howlaha guud ayaa ka jawaabi kara anigu waxaan ka jawaabi karaa mashruuca la yidhaahdo adkaysiga abaaraha soomaali sidaa weeye ingiliishkana waxaa weeye drought resiliency and sustainable livelihood weeye magaciisa la yidhaahdaa waa mashruuc african development bank uu bixiyey anigu mashruucaan ka jawaabi kara kaa weeye oo aan runta ahayn oo aan istaagin oo socda oo wasiirku beenta ka sheegay si abaaraha loogu adkaysto haddaad kow iyo laba tiraahdid waxyaabaha la rabo in la qabto maxaa ka mid ah waxyaalaha la qabta waxaa ka mid ah in wara loo qodo eh, xoolaha waxaa ka mid ah max laba maxjar oo eh, maxaanku yidhahdaa staging maxjaris baa la yidhahdaa oo midna laga sameynayo daarasalaam midna laga sameynayo qardho labadaa waa la aboofareeyey lacagtoodii waa lasoo ogolaaday mar dhow ayaa hawshoodii bilaabanaysaa waxaa ka mid a baasa weyn ceelal ay qodo oo oo shirkada baasa weyn ceelal ay qaa- codayna qaar u qoday qaarna ay hadda ay ay ay magaranaysaa soo socdaan waxaa ka mid a wasaaradda beeraha mashaariic laga caawiyey oo ah sida dadka beeralayda ay maaragtay eh, eh, eh, eh, beeraha u falan lahayn oo laga caawiyey wa macnihiisu waxaa weeye walaale da- abaaraha soo noqnoqonhaya oo soomaaliya sidii dadka xoololayda ah loo bari lahaa ama da- xoolalayaan odhane dadka eh, basically deegaanka degan loo bari lahaa hadday xoolala yihiin iyo hadday beerala yihiin iyo hadday eh, kalluumaysato yihiin loo bari lahaa sidii ay ugu adkaysan lahaayeen abaaraha oo aysan mar walba xoolo inta ka dhammaadaan dadkii u noqonin ee dad dhibaatooda ilaa goormaa la filayaa marka shaqadiinu inay fusho oo midho dhasho oo midhahaas la gurto wasaariicda qaar baa horey walaal lagu dhammaaday sida wasaaradda beeraha oo kale mashaariicdeeda waa dhammaadeen Eh, xanaanada xoolaha mashaariicda dhammaatay already kuwana waa soo socdaan Eh, marka mashaariicdu waa mashaariic socota oo muddo dheer socota oo oo oo maxaanku idhaahdaa eh, marba eh, mashruuc baa bilaabanahaya marka waxaan isleeyahay hadda mashruuca jira kuwa qolada hadda jirta ilaa iyo april twenty nineteen bay dhammaanahayaan sida aan anaku hadda ku qiyaasayna waa sidaa weye fayskan labaad oo hadda socda fayskii hore waa dhammaaday waa fayskii labaad wey waxa socda